bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalمين والصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وsلم اllahuma وfiqna min اlأqwal والأعmaal lma تxibh وtarضى waxaa dersigeenna caaw uu ka bilaabmayaa aayadda sagaal-iyo tobnaad ee suuraة الracdi allah waxau ihi subxaanه afaman yaclamu anama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acmaa inamaa yatadakaru ulu lalbaab allah waxau ihi subxaanah afaman mid kaasoo yaclamu og annamaa unzila inkii la soo dejiyey ilayka adiga lagugu soo dejiye nebi muxamedow min rabbika rabbigaa xaggiisa lagaaga soo dejiyey alxaqu xaq inuu yahay ka og kaman mid miyuu la mid yahay kaasoo huwa isaguba acmaa ka indhala oon ogeyn innamaa yatadakkaru waxa kuwaan tooba uun xaqa ulul albaabi caqliga fayow dadka u saaxiibka ah aladiina ulul albaabkaasoo yuufuuna bicahdi illaah markii la tilmaamay dadka kuwaan toobaye wax ku qaadanayaa inay yihiin dadka caqliga leh ayaa dadka cuqaladee caqliga leh sifaadka ay leeyihiin laynoo tilmaamayaa marka aladiina ulul albaabkaasi aladiina waa kuwii marka lababa way kuu bannaan tahay oo inaad sifo uga dhigto aladiina ulul albaabkaasoo yuufuuna bicahdi illaah iyo inaad khabar mubtadihiisii maxduuf yahay ka dhigto oo hum ulul albaabku aladiina waa kuwii aad tidhaahdo kuwaasoo yuufuuna oofinaya bicahdi illaah ilaahay ballantiisa oofinaya oo walaa yanquduuna aan burinayn almihaaqa ballanta dhaarta lagu adkeeyey aan burinayn marka bicahdi illaah ballanta allay oofinayaan waa khaas walaa yanquduuna almihaaq ballan oo dhan bay oofinayaan ta alle iyo ta addoommadaba waa caam iyo waladiina kuwii weeyaan ulul albaabku yasiluuna xidhiidhinayey maa kii amara allahu ilaahay u amray bihi maaga an yuusala in la xidhiidhiyo oo wayakshawna ka cabsoonayey rabbahum rabbigoodna ka baqayey oo wayakhaafuuna ka cabsanayey suu'a alxisaabi xisaabteeda xunna ka baqanayey oo cuquubo iyo cadaabu ka dhalanayo waaladiina kuwii weeyaan ulul albaabku sabaruu sabray ibtiqaa'a wajhi rabbihim rabbigood wejigiisa doonis ay doonayaan darteed u sabray oo wa aqaamuu oogay asalaata salaadana oogay oo wa anfaquu bixiyey mimaa kiina xaggiisa wax ka bixiyey ay min bacdi maa ilain mintu waa tabciidiye eh oo wa anfaquu bixiyey mima min bacdi maa shay barhkiina bixiyey kaasoo rasaqnaahum aanu ku arsaaqnay siran si hoose uga bixiyey wax wa calaaniyatan si koroo caddaanana wax uga bixiyey oo wayadra'uuna ku celinayey ama ka horgeynayey bilxasanati ta wanaagsan ka horgeynayey la qaabilayey asayi'ata ta xun oo xumaan markay ku dhacda ay la daristana wanaag iyagu kaga jawaabaye ka horgeynayey ulaa'ika kuwaasi baa alla uu yidhi lahum waxay leeyihiin cuqbadaari ay cuqbaa daari alaakhira daarta dambee aakhiro cidhib wanaaggeedoo jannaha ayay leeyihiin ama cuqba daari cuqbaa daari dunyaa daartan adduunyada cidhibteeda dambe ee wanaagsan oo janno ah ayaa ay leeyihiin marka addaarta aakhire iyo adduunyada labadaba waa lagu idlaaqay labadabana macnaheedu wuxuu noqonayaa uun daarta aakhire cidhibteeda wanaagsan oo janno ah ama daarta adduunye cidhib dambeedkeeda wanaagsan oo janno ah ayaa ay leeyihiin jannaatu cadnin ka bedel cuqba daarida oo cidhib wanaagga daarta ayay leeyihiin oo jannada ah jannaatu cadnin jannooyin lagu nagaaday leeyihiin waa markaad cuqba daarida ka bedesho ama iska mubtadayso yadkhuluuna jumladana khabar uga dhig oo waxaad tidhaa jannaatu cadnin nagaadi jannooyinkii jannooyin lagu nagaanayo ayaa yadkhuluunaha ay gelayaan iyaga iyo waman salaxa cidda hagaagtay ee wanaagsanaatay oo min aabaa'ihim aabbayaashood ah iyo wa aswaajihim haweenkooda iyo wa duriyaatihim ubadkoogiiyo tafiirtoodii waalmalaa'ikatu malaa'igta rabbina yadkhuluuna waa u soo gelayaan calayhim korkooda min kulli baabin albaab kastay uga soo gelayaan iyagoo u tahniyadaynaya malaa'igtii rabbina albaab walba waa uga soo gelayaan markay jannada galaan iyagoo u hambalyaynaya salaamun calaykum ay qaa'iliina iyagoo kule malaa'igtu salaamun nabadgelyo calaykum korkiinna ha ahaato bimaa sabartum bisababi sabrikum sabirkaas sabirteen sababtiisii badbaada iyo nabadgelyo korkiinna ha ku ahaato fa nicma cuqba daari fa nicma alla ilaahe waxaa nicmo lahaadoo wanaagsanaaday cuqba daari ay cuqba daari dunyaa daartan adduunyada cidhib dembeedkeeda wanaagsan oo janno ah ayaa wanaagsanaaday ama fa nicma cuqba daari alaakhira daarta aakhiro cidhib wanaaggeeda dambe oo janno ah ayaa wanaagsanaaday oo labadii tafsiir ee daarta hore ku jiray ayuunbaa daartanna ku jira marka ama daarta aakhiro dheh ama daarta adduunyo dhahoo labadaba waxa weeye cidhibtooda dambee wanaagsan oo janno ah ayaa u sugnaatoo wanaagsanaatay weeyi alla waxau ihi waaladiina kuwa yanquduuna burinaaya cahd allah ilaahay ballantiisa kuwa ka baxayee burinaya min bacdi miithaaqih cahdigaa iyo ballantaa intii la adkeeyey dabadeed ballamaha alle ee la adkeeyey dabadeed kuwa burinaya oo wayaqtacuuna goynaya maa kii amara allah ilaahay u faray bihi maaga an yuusala in la xidhiidhiyo wixii in la xidhiidhiyo la amrayna goynayo oo macnaha waajibaadkii iyo awaamirtii la faray aan falayn ee waxa weeyaan ka tegaya muxaramaadkii loo diidana iska dhex dabaalanayeen ka dhowrsanayn oo wayufsiduuna fasahaadinaya fil ardi arlada dhexdeedana fasahaadinaya oo gaalnimo iyo macaasi ku fasahaadinaya ilaa arladu iimaan iyo islaamnimo iyo taaco ayay ku hagaagtaaye alla waxau ihi ulaa'ika kuwaa sifaatkaalihi lahum waxay leeyihiin allacna fogaansho raxmadda rabbi laga fogeeyo ayaa ay leeyihiin walahum suu'u daar waxaana u sugnaaday suu'u daari ay suu'u cuqba daar daarta dambe ee aakhiro cidhib dembeedkeeda xun oo naara ayay leeyihiin ama daartan adduunyo cidhib dembeedkeeda dambee xun oo naara ayay leeyihiin alla waxau ihi allahu yabsutu risqa liman yashaau wayaqdir allaahu alle yabsutu wuu ballaadhiyaa alrisqa arsaaqadda liman yashaa cidduu doono ayuu arsaaqada alla u ballaadhiyaa wayaqdiru cidduu doonana waa ku cidhiidhiyaa wa farixuu way ku farxeen dadkii bilxayaati dunyaa bilxayaati noloshii bay ku farxeen noloshii addunyaa ee liidatay min adanaa'a ama noloshii addunyaa ee dhoweyd min addunuwi wama alxayaatu dunyaa nolosha tan adduunye ee dhow ama liidataa may ahaanin fil aakhirati aakhire marka loo eego ilaa mataac raaxo yar oo lagu dagmayoon daa'imayn mooye wax kale ma aha waa mataac yaroo zuulaya oo marnaba aan sugnaanayn wayaquulu waxay odhanayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay lowlaa unzila ay hal laa unzil oo maxaa loogu soo dejin waaye maa lagu soo dejiya nebi moxamed lowlaa unzila ay hal laa unzila maxaa loogu soo dejin waaye calayhi moxamed korkiisa aayatun mucjiso khaariqulcaado oo caadada ka baxsan maxaa loogu soo dul dejin waaye mucjisadaasoo min rabbi rabbigii xaggiisa ka ahaatay ka casaa muusa wanaaqati saalix sidii hashii saalex iyo ushii muuse iyo kuwa la mid ah qul waxaa tidhaha nebi allow ina allaha alla yudilu waa lumiyaa oo waa halleeyaa man yashaau ciddau doono wayahdii waanu hanuuniyaa alleh ilayhi xaggiisuu u hanuuniyaa man axadka anaaba alla u soo noqda axadka ilaahay u soo noqdana rabbi waa hanuuniyaa aladiina ka bedel manta oo dee mantu cumuum bay faa'iidaysaa oo mufrad iyo musanne iyo majmuuc intaba waa ku dhacdaa marka aladiina kuwii baa alla hanuuniyaa aamanuu rumeeyey oo watatma'inu ay ku xasilaysay quluubuhum qalbiyadoodu bidikri illaah ilaahay xuskiisa ay ku xasilaysay alaa hooyaay bidikri illaah ilaahay xuskiisa uunbay tadma'inu ku xasishaa alquluubu qalbiyadu aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wacamiluu asaalixaati acmaasha wanaagsanna sameeyey tuubaa tii wanaagsanayd baa u sugan lahum iyaga wa xusnu ma'aabin iyo noqod wanaagsan oo tuubaa lahum ta khabarka aad riddo aladiinana aada mubtadaysato waxaa kaloo kuu bannaan man anaabadii horeba inaad ku xidho aladiina kuwiiba alla hanuuninayaa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu saalixaat acmaasha wanaagsanna sameeyey marka jumlo kale ka dhiga tuubaa lahum oo tuubaa tii wanaagsanayd ama geeddii jannada ku taallay ayaa lahum iyaga u sugnaatay iyo wa xusnu ma'aabin marjic iyo noqod wanaagsan oo janno ah haadihi alaayaat ilaahay waxa uu ku tilmaamay arrimo muhiim oo ay ka mid yihiin sifaatu lmu'miniina wa cuqbaahum dadka mu'miniinta ah tilmaamaha iyo sifaadka lagu yaqaano iyo cidhib dembeedkooda dambe masiirka ay marayaan iyo jannada ay helayaan oo marka hore alla waxa uu yidhi afaman yaclamu anamaa unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acmaa inamaa yatadakaru ulu lalbaab waxaana ku jirta sharafta iyo fadiilada cilmiga alla waxa uu yidhi nebi allow miyay siman yihiin ma sinne eh ka xaqa lagugu soo dejiyey xaqnimadiisa og iyo ka ka indhala ee aan ogeyn rumaynayno oo aan raacay dee laa yastawiyaani maala labadaasi kuwa siman oo laysu keeno ma aha waxaa lagu tilmaamay qofkii cilmiga lahaa bimansilati albasiir nin indhaqaba oo wixii dhibaya iyo wixii dheef u ah kala garanaya oo ka baydhaya wanaaggana samaynaya laakiin jaahilkii wax magaratada ahaa waxaa lagu tilmaamay bimansilati alacmaa nin indhoolo ah oo meel u marayo iyo wax dhibaya iyo wax dheef u ah midna aan kala garanayn buur iyo bannaan meel u marayo meel walba isku qaadaya labadaasi ma sinna ayaa alla uu yidhi subxaanah oo waa istifaam inkaariyaho bimacna nafyi miyay labadaasi siman yihiin waa maya ma sinna alla wuxuu tilmaamay cidda waantowdee wax qaadataa inay yihiin ulul albaab dadka caqliga fayow leh waana dadka cilmiga iyo cibaadada ehelka u ah ee ahlulcilm waa la sifeeyey ulul albaabkii oo waxaa lagu tilmaamay aladiina yuufuuna bicahdi illaahi walaa yanquduuna almithaaq waxaa ugu horeeya ilaahay ballantuu la galay ma buriyaan ama ha noqoto ballantii hore ee saabiqa ahaydee fii caalami dar yacni lagaga qaaday dhabarkii aabbahood aadam markii laga soo saaray iyagoo amhaal adari quraanjo qadarkeed leeg oo biqudrati illaahi ilaah intuu ka soo saaray hortiisa lasoo tubay allah uu ku yidhi alastu birabbikum qaaluu bala alla uu ku yidhi miyaanan ahayn rabbigiinnii ee ay qireen ictiraafeen ee ay yidhaahdeen waa tahay rabbigayo inta ilaahay garasho iyo caqli iyo hadal iyo nudqiba ku abuuray walaa yamtanicu shayun fi lqudra liana allaha calaa kulli shayin qadiir marka ballantaa hore saabiqa ah fii sulbi abihim aadam fii caalami dar iyoad inay tahay ballantii dambe markii rususha rabbi uu soo diray ee waxyigii uu soo gaadhay ee ambiyadu ula timid wixii ilaahay dadka uu kula ballamay awaamir iyo nawaahi labada tii la yidhaahdaba waa kuwa ballanta ilaahay oofinaya ee aan burinayn oo ballantaa hore qofkii qaaday ee taa hore oofinaya dee waa ka tan dambena oofinaya uun ilan waxaa taa hore rumaynaya ballantan dambe fii caalami shahaada taa hore fii caalami dar bay ahayd markaa ruuxii ilaahay sacaade iyo guul la damcay waa ka dee fii caalami shahaada markii la yimid ee caqli iyo garaad u yeeshee rususha lasoo diray waxyigii uu soo gaadhay wixii soo gaadhay aan ka gaaloobina garowsadee waxa weeyaan qaatay marka kuwaa ballantii ilaahay oofinaya ballamahana guud ahaan aan burinayn ama ha noqoto ballanta u dhaxaysa iyagiyo ilaahay oo waajibaadka iyo takaaliifta sharciga iyo xilka layna saaray ah ama ha noqoto ballanta u dhaxaysa iyagiyo addoommada oo sifaadka mu'miniintay ka mid tahay waxa weeyaan dee inay ballanta oofiyaan oo aanay burin laakiin sifaatulmunaafiqiin weeye wa idaa caahada qadar ka ballanta burinaya waa munaafiqa ee muuminka ma aha waxaa sifaadkooda ka mid ah wladiina yasiluuna maa amara allahu bihi an yuusal wayakhshawna rabbahum wayakhaafuuna suuءa alxisaab waa kuwa wixii la faray in la xidhiidhiyo xidhiidhinaya wax kastoo ilaahay ku amray inaad samayso iyo axkaamta shareicada ee laynoo xambaariyey inaynu dhowro xuduuddeeda layna amray waa xidhiidhin la xidhiidhinayo wixii alla ku yidhi xidhiidhi haddii aad khilaafto ood burisood ka baydhana waad goysay wixii alla ku yidhi xidhiidhi marka xidhiidhintu waxa weeyi in awaamirtii la qaato nawaahidiina laga tago xuduuddii iyo axkaamtii shareecadana la dhowro oon lagu xadgudbin waxaa ka mid a awaamirta iyo waajibaadka la qaadanayo qaadashadooduna ay xidhiidhinta tahay dee silatul arxaam ayaa waajibaadkii iyo awaamirtii soo gelaysa la fulinaayey xidhiidhintii qaraabada waa kuwa rabbigood ka cabsanaya xisaabta dambe ee xunna ka baqanaya baqashadaasina ay ku xambaarayso maanta inay xisaabtamaan taa dambe inaan intaanay gaadhin ilaan qofka maanta xisaabtiisa ka fakera unbaa taberritoola u fududaanaysaa wladiina sabruu ibtigaءa wajhi rabihim waaqamuu الsalaaةa waanfaquu mima razaqnaahum sira wacalaaniya waa kuwa sabraya yasbiruuna calى طaacati اllah wayasbiruuna calى aqdaari اllahi اlmu'limah wayasbiruuna can اlmacaasi ilaahay طaacadiisay ku sabrayaan oo qaboobaha aada arkayso iyo maraaxisha lagu jiro iyo qofku inuu soomo iyo inuu salaado iyo inuu qur-aan akriyo sabir bay u baahanta waayo naftu raaxay iska jeceshahay iyo inay harka iska jiifto mashaqo iyo dhibaato dee ma jecla daacaadkay ku sabrayaan wixii mashaqo iyo tacab ka soo gaadhaya oo waxay u daalayaan si ay berri u raaxaystaan masaa'ibka iyo aqdaarta ilaahay ee xanuujinaysa ayay ku sabrayaan oo wixii alla u qadaray haba xanuun kululaadee waxay garanayaan kullu shayin biqada'in wa qadar iimaankana waxaa ka mid ah arkaanta uu ku taagan yahay lixda dee aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharih waxay ka sabrayaan xumaanta iyo macaasida oo naftu shahawaadka way jeceshahay inay iska dhumbato iska dhex dabaalato dee xumaantu sabir bay u baantay in laga sabro way ka sabrayaan ilaahay dartii bay u sabrayaan maaha yaan lagugu arka maaha wax ku hel laakiin waa lilaahi fillaah waa alla dartii ilaahay dartii bay u sabrayaan oo sabirkoodu waa ibtigaaa wajhi rabbihim cid kale wax kaga dooni maayaan salaada ayay oogayaan in badan baynu soo sheegno wayusalluun lama yidhaahdo wa aqaamu iqaama oogidduna waa in xuquuqdeedii oo dhan loo dhammaystiro on waxba laga dhimin taasaa iqaamo la yidhaah waxay wax ka bixinayaan wixii wax lagu arsaaqay wax ka mid ah kor iyo hoosba siran wa calaaniya si hoosay wax uga bixinayaan iyadoo alla mooye cid kale aanay arkayn si caamay wax u bixinayaan iyadoo la arkaayo kor iyo hoosba way u bixinayaan wayadra-uuna bilxasanati sayi-a xumaan marka ay ka dhacdo wanaag bay ka dabageynayaan wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha ina alxasanaati yudhibna sayi'aat waxaa kaloo lagu fasiray xumaanta marka loola yimaado ee lagula dhaqmo wax xun wanaag bay iyagu la qaabilayaan oo ka horgeynayaan idfac bilatii hiya axsan marka labadaba waa lagu fasiray labadabana waa ku rumoobaysa oo iyaga xumaani markay ka dhacdana wanaag bay raacinayaan si ay macsiyada u maydhaan iyaga xumaan marka lagu sameeyana wanaag bay la qaabilayaan oo xumaan xumaan ka horgeyn maayaan waana akhlaaqiyaadka iyo dhaqanka dadka wanaagsan lagu yaqaano muqaabalatu sayi'ati bilxasana xumaanta in wanaag laga horgeeyo oo xumaanta aan xumaan lagu qaabilin waayo qofka ku wanaajiyuun haddaad wanaajiso ka ku xumeeyana aada xumayso taa waxaa la yidhaha waa mukaafa'a waa abaalgudde qofkii ku hagaajiyun baad hagaajinaysa laakiin xusnu lkhuluq waa ka ku xumeeya inaad adu hagaajiso ka wax kuu diida inaad adigu siiso ka ku gooya inaad adigu xidhiidhiso hada huwa xusnu lkhuluq alla waxa uu tilmaamay kuwaas cidhib wanaag dambe inay leeyihiin oo janno ah jannaatu cadnin yadkhuluunaha waman salaxa min aabaa'ihim wa aswaajihim wa duriyaatihim waa jannooyin lagu nagaanayo oo ay gelayaan iyaga iyo cidda wanaagsanaatay ee ah waalidkood iyo ubadkood iyo ooridood waxaa lagu qaydee waman salaxa ama nebi ha ku dhalo ama u dhax ama la dhalo ama waxa weeyaan qof saalixa ha noqdo ama weli ha noqdo nasabka iyo wada dhalashada iyo isku dhexidda iyo wax isku ahaanshaha laguma gaadho maqaam janno naarna lagagama badbaado haddaan camal saalixa la samayn dee waxaaba kuugu daliilo ooridii ambiyada iyo inamadoodii ayaa naar galay markay ambiyadii ka baydheen nebi luud iyo nuux iyo qisadoodii waa garanaysaan dee cid kaloo ka sokaysana hadalkeeda baddaa marka waxaa lagu qaydiyay waman salaxa hadduu hagaagi waayo dee aabbaha waa naartuu gelaya ooridaada ubadkaaga laakiin waa inta hagaagta ee camal saalixa samaysa iyo iyagiibaa janno wada gelaya wladiina aamanuu watabacathum duriyathm biiimaani alxaqna bihim duriyatahum wamaa alatnaahum min camalihim min shay allah waxa uu lahaa kuwii rumeeyey ee ubadkooga iyo tafiirtooduna iimaanka ay ku raacday laakiin maqaamka saree jannada ay ka gaadheen waalidku aan gaadhin waa ubadkii iyo waalidkii oo jannada wada galay laakiin awlaadda camalkoodii meel soke u dhigay waalidkiina uu ka sarreeyo alla waxa uu yidhi waxaanu haleeshiinay waalidka maqaamka sare ku sugan ubadkoogii meel hoose joogay ayaanu kor ugu qaadnay kuwaa hoos looma soo dhigine kuwaa sarena camalkoodii ay wanaagga ku muteen waxba kamaanaan nuqsaamin oo camalkoodii inta wax laga jaray kuwan kor looguma qaadine ilaahay baa fadligiisa kor ugu qaaday iyadoon kuwaa sare waxba laga dhimin wlmalaaikatu yadkhuluuna calayhim min kuli baab salaamu calaykum bima sabartum fanicma cuqba daar malaaigtii albaab walba iyo irid walba waa uga soo gelayaan iyagoo u hambalyaynayo wanaagga iyo jannada ay heleen waxa weeyaan ku tahniyadaynaya oo odhanaya badbaado iyo salaam baa korkiina ahaatay waxaana ku mudateen sabirkaad soo sabirteen sababtiisii allay lehay cidhibtaa hesheen baa wanaag badan ilaahay markuu taa ka warramay ulul albaabka iyo sifaadkooda wanaagsan iyo masiirka iyo jannada ay gelayaan waana min baabi tarkiib si loogu dhiirado oo dadka loogu booriyo camalkaasoo kale inay sameeyaan si ay wanaaggaas oo kale u mutaan ayaa waxaa lagu xijisiiyey min baabi tarhiib si dadka cadaabka loogu cabsigeliyo kuwa xumaanta sameeya iyo cidhibxumada ay leeyihiin waana min baabi tarkiibi watarhiib waana caadada qur-aanka in laysu raaciyo ruuxa muuminka ah waxa weeyaan dhiirigelinta iyo jeclaysiinta si ay rajadu ugu badato iyo cabsigelinta iyo digniinta si uu cadaabka uga cabsoodo alla markaa waxa uu yidhi wladiina yanquduuna cahd allahi min bacdi miihaaqih wayaqطacuuna maa amara allahu bihi an yuusal waa sifaat lkaafiriina wa cuqbaahum waa tilmaamihii gaalada iyo cidhowxumada ay mudanayaan alla waxa uu yihi kuwa ballanta ilaahay burinaya markii la adkeeyey dabadeed jaraya wixii la yidhi xidhiidhiya arlada fasahaadinaya lacnad bay leeyihiin naxariista in laga durkiyo cidhib xumo dambe oo naar ah ayaana u sugnaatay alifsaadu fi lard arladu waxay ku hagaagaysaa ilaahay taacadiisa iyo digrigiisa arladu waxay ku fasahaadaysaa macsiyada iyo gaalnimada walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha ilaahay waxau yidhi arlada ha ifsaadinin oo ha xumaynina inta la hagaajiye ee tawxiid iyo taaco lagu islaaxiyey dabadeed kufri iyo shirki iyo macsiyo ha ku xumaynina markaa kuwan dhaqankooda waxaa ka mid a alifsaadu fi lard inay arlada iyo addoommadaba ifsaadiyaan inay ballanta buriyaan oo wixii la faray inay sameeyaan ay ka tagaan wixii loo diidayna ay ku dhacaan inay gooyaan wixii xidhiidhiya la yidhi kuwa waxaanti u ah nacdal iyo naxariista oo laga durkiyo iyo daarta dambe cidhib xumadeeda oo naar ah ciyaadan billaah alla waxa uu tilmaamay oo inuu caddeeyey bayaanu ana arisqa walhidaaya biyadi illaah bacda tacanuti alkufaari wa talabi alaayaat waxaa laynoo caddeeyey in arsaaqadda iyo hidaayada labaduba ilaahay inay gacanta ugu jiraan oo cid kale aanay hayn markay gaaladii cariigsiga iyo canaadka iyo madaxadaygooda u batay ee ay nebiga ka dalbadeen mucjizaad in lagu soo dejiyo si uu wuxuu isagu gacanta ku hayo oo kale ayaa waxaa loo tilmaamay hanuunka iyo hidaayada iyo hallowga labadaba cidda haysaa alle inuu yahay oo aayaadku aanay hayn oo xataa aayaadka mucjizada ay dalbanayaan ee ay doonayaan haddii lagu soo dejiyo aanay taasi daliilu ahayn inay rumaynayaan waayo in badan oo iyaga ka horreysay ayaa mucjizaadka inta lagu soo dejiyey dee aan rumayn cadaab deg degiina ku soo degay oo cuquubo caajilii ku habsatay allahu yabsutu risqa liman yashaau wayaqdir ilaahay arsaaqadda wuxuu u ballaadhiyaa cidduu doono cidduu doonona waa ku cidhiidhiyaa ballaadhintu daliilu ma aha ilaahay inuu jecel yahay adduunyo ninka uu siiyey cidhiidhiguna calaamadu ma aha ilaahay inuu u cadhoonayo cidduu ku cidhiidhiyey lianna allaha yucطi dunyaa man yuxibu waman laa yuxib waayo ilaahay adduunyada waa siiyaa kuwuu jecelyahay iyo ku aan u jeclayn labadaba walaa yucطi diina ila man yuxib laakiin diinta iyo daacada ma waafajiyo ka alla uu jecel yahay mooye cid kale marka hamoodin calaamad ku tusinaysa jacayl iyo nacaybsho adduunka ballaadhintiisa iyo cidhiidhigiisu daliiluma aha marka waxaa la leeyahay dee waxa weeyaan adduunyaha ku lugu-ina hana u dambaabinoo diinta ha uga durkina ilaahay bay gacantiisa ku jirtaa oo ninka uu doonana waa u ballaadhinayaa ka uu doonana waa ku cidhiidhiyayaa wa farixuu bilxayaati dunya wama alxayaatu dunya fi laakhirati ilaa mataac noloshii adduunye ee liidatee dhoweyd bay ku farxeen waxaa looga jeedaa faraxa batarin wa ashar laa faraxa shukrin wa cirfaan waa farxad qooq iyo kibir laakiin farxad mahadnaq iyo qirasho ay qiranayaan nicmada ma aha oo qofku ilaahay wuxuu ugu nicmeeyey hadduu ugu farxo shukran lilaah isagoo rabbi ku mahadinaya oo uu ka sheekeeyo taxaduan binicmat illaah wa ama binicmati rabbika faxadid oo uu muujiyo nicmada lianna allaha yuxibu an yaraa ahara nicmatii calaa cabdih taasi waa bannaanta laakiin ta lagu ceebaynaye lagu canaananayaa waxa weeyi waa inay adduunyadii la siiye ugu farxayaan farxad ay ku qooqayaan ay ku kibrayaan oo ilaahay ay ku caaseeyaan oo aanay ku caabuday allah waxau ihi wama alxayaatu dunya fi laakhirati ilaa mataac nolosha tan adduunye may ahaanin aakhiro marka la barbar dhigo raaxo yaroo zuulaysa oo aan sugnaanayn mooye wax kale may ahaanin qul mataacu dunya qaliilu walaakhiratu khayru liman itaqaa walaa tudlamuuna fatiila allah wuxuu lahaa raaxada yaree adduunyadu waa wax yar waa wax aan qiimo lahayn oo aada u yar oo liito oo dhow oo aan dheerayn aakhiraana u wanaag badan ka ilaahay ka cabsooday caabuday walaa tudlamuuna fatiila xuubtimireedka wax leegna laydin dulmin maayo oo laydinka duudsii maayo qur-aanku waxa uu soo qaataa tusaalayaasha waxyaabaha ugu yar wax wax lagu misaaliyo laftimireedda waxyaabo ku sugan lafta timirtoynu ognahay inta ay leeg tahay ayaa haddana saddex shay oy leedahay ayaa yaraanta tusaale loogu soo qaataa waa alfatiilu waalqitmiiru waannaqiir fatiilku waxa weeyi waa laftimireedda dhexda jeexan xuubka yar ee ku dhereran xuubkaa yar ee laftimireeddu bartanka ay ku jeexanta ka jeexan tahay ku dhereran waa fatiil xuubka yaree ku wareegsan ee marka aad murmuriso ama aad afka geliso aad dareemayso xuubka yaree lafta ku wada wareegsana ku wareegsanna waa khidmiir naqiirna waxaa la yidhaahdaa daloolka yaree dhabarkeeda aad mooddo irbad in lagu dalooliyey oo halka ay marka la beerayana ka soo baxda ah naqiir baa la yidhaha intaba waxaa lagu tusaaleeyaa yaraanta shaygu uu yar yahay yacni annaqiiru waalqitmiiru waalfatiil alla waxau ihi markaa walaa tudlamuuna fatiila yacni xuubkaa yar ee laftimireedda wax leeg laydinka dulmin maayo rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waxau yihi kamaa fii muslimin min xadiidi lmustawrid ibni shadaad wallahi ma dunya fi laakhirati ila midla ma yajcalu axadukum isbacahu fi lyami falyandur bima yarjic rasuulku waxau yihi wallaahi adduunya may ahaanin aakhiro marka dhinaci la barbar dhigee loo eego ilaa mid la mida mooyaane midkiin marka uu fartiisa badda geliyo biyaha badda falyandur bima yarjic bal fartaasi biyaha waxay ka soo qaadeen la soo noqoto ha eego baddaad aragtay baaxaddeeda fartood sidaa u gelisay ood ka soo saartay maxay ka dhintay fartaasi biyaha wixii ka soo raacay badda inta ay isku jiraan baa lagu tusaaleeyey adduunyahii aakhira halkay kala joogaan dee waa kaafiyo kala dheeri alla waxa uu tilmaamay inay kuwa gaaladii nebiga ka dalbanayaan iyadoo canaad iyo cariigsi iyo madaxadayguna ay ka tahay inuu mucjizaad la yimaado wayaquulu aladiina kafaruu lowlaa unzila calayhi aayat min rabbih qul ina allaha yudilu man yashaau wayahdii ilayhi man anaab waxaa allau yidhi gaaladii waxay odhanayaan miyaa muxamed lagu soo dejiye mucjizaad khaariqulcaadoo caadada ka baxsan sidii ambiyadii hore muuse iyo ciise iyo aayaadkii lagu soo dejin jiray mucjizaadka ahaa oo kale miyaa lagu soo dejiyo kacasa muusa wanaaqati saalix wagayri dalik alla waxau ihi qul ina allaha yudilu man yashaau wayahdi ilayhi man anaab nebi alla waxaad ku tidhaahdaa adiga gacan gacantaada aayaddu kuma jirte ilaahay isagaa ninkuu doono halleeya kuu doonana hanuuniya macnaha iyo muraadka halkaa laga qaadanayaa waxa weeyi mucjizo la keeno hanuun kuma yimaado kuwii horeba waa loo keeno may b may rumayn wamaa manacnaa an nursila bilaayaati ilaa an kadaba biha alwaluun kuwii horeba waa beeniyeen iyadoo mucjizaad loo keenay marka hanuunku kuma salaysno kuma sugno laguma helaayo mucjizo la soo dejiyo laakiin ilaahay baa ninkuu doonana hanuuniya kuu doonana halleeya waxaana xaqiiqaa nabiga sala allahu alayhi wasalam mucjizada la siiyey waxay ahayd almucjizatu alkhaalida mucjiso waaraysa oon weligeed dhammaanayn oo baaqi ah halka ambiyadii hore mucjizaadkoodu inta ay nool yihiin uu kaga ekaa oo waxa weeyaan ambiyadii hore mucjizooyinka la siinayey dee intay noolaayeen unbay ahayd laakiin mucjizada nebi moxamed la siiyey sala allahu alayhi wasalam waa mucjizatun khaalida xataa yarisa allahu larda waman calayha waana mucjizada qur-aanka waa mucjizada cid la timaado la waaye ilaa maanta aan lana helayn qul lain ijtamacat alinsu waljinu cala an yaatuu bimili hada alqur'an laa yaatuuna bimilihi walaw kana bacduhum libacdin dahiira allah waxa u dhijinaya inse hadday isugu yimaadaan inay qur-aankaasoo kala keenaan ma keeni karaan xataa hadday isku bahaystaan oo isku gacan siiyaan oo ay isku caawiyaan rasuulkuna waxa u yihi salى اllahu عalayhi wasalam kama fi صaxiixayni min xadiiثi abi hurayra ma min alanbiyaءi min nabiyin ila waqad ucطiya min alaayaati ma milhu amana calayhi اlbashar wainama kana aladi uutiitu waxyan awxa allah ilay waarjuu an akuna akarahum taabican ywma اlqiyaamة wuxuu nabigu yihi salى اllahu alayhi wasalam ambiyadii hore nebi ka mid ihi ma jiro ilaa waxa la siiyey oo mucjizaadka laga siiyey xaggooda wax taasoo kale dadku ay ku rumeeyaan oo ay wax ku qaataan ciddii wax qaadanaysa waxa uu ihi aniga tallaysiiyena waxa weeyi waxyiga alla ii waxyoodoo qur-aanka ah waxaanan rajaynayaa qiyaamaha inaan anigu ugu atbaac bato waana siday xaqiiqadu tahay oo dee ummadda nebi moxamed iyo inta rumaysay nebiga sala allahu calayhi wasalam waa kuwa umanka ugu badan jannadana ugu badan marka mucjizada nebi moxamed la siiyey waanay garanayne waa mucjizada isku fuuqsatay mucjizaadkii hore oo dhan waayo kuwii hore waxay ku dhammaadeen dhimashadii ambiyada ta nebi moxamedna waa baaqi ilaa yowmina haada ilaa maanta ma hayno cid waxa weeyaan taasoo kale keeni karta waxaa kaloo aayaadkan ku sugan sacaadat linsaani fii dikri illaahi wa taacatih guusha mu'minka iyo raaxada qofka mu'minka ah waxay ku jirtaa ilaahay taacadiis iyo dikrigiisa aladiina aamanuu wataطmainu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi taطmainu اlquluub allah waxau ihi kuwa mu'miniinta ah quluubtoodu waxay ku xasishaa oo ku degtaa ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa ilaahay xuskiisa oo keliya ayaa qalbiyadu ay ku xasilaan waa xaqiiqo la hubo oo ruuxa mu'minka ah waxa warwarka iyo walbahaarka dawo uga ah waxa diiqada iyo dayqa nafta ee lasoo darsi kale yani qofka ku dhici kale dawo uga noqon kara waa ilaahay xuskiisa markaad cidhiidhi dareento waxaad u carartaa xagga cibaadada nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu bilaal ku odhan jiray arixnaa biha yaa bilaal bilaalow noogu raaxee salaada ayaa raaxadiisu ahayd wa jucilat quratu cayni fi salaa indhaqabowsigayga waxa la yeelay baa nebigu yidhi salaada warwar iyo walbahaar adduunye oo dhan wuxuu iga hadhayaa marka aan waxa weeyaan salaada galo liannahu yatamatac wayataladad bimunaajaati rabbi alcaalamiin waxa uu ku raaxaysanayaa u macaansanayaa ilaaha uu la faqayo uu la hadlayo ee uu la munaajoonayo iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin waa maqaam munaajaad sare uu ku sugan yahay oo ruuxu uu ku xasilaayo naftaadaanad ka dareemaysaa marka aad wax ka yaabto bal xuska ilaahay farabadi oo qur-aanka akri oo ducada badso oo intaad tahaaro qaadato masaajidka gal waxaad arki naxariis iyo xasiloonaan iyo sakiino qalbigaaga kusoo degaysa waayo waxaad yaqiinsanaysaa wax kastoo kugu dhacay inuu yahay dee biqadaai illaahi wa qadarih sallim ilamra ilaa rabbi lbashar watruk ilhama wadac canka suu'a walfikr walaa taqul maa jaraa kayfa jaraa kullu shayin biqada'in wa qadar yacni arrinka ilaahay baad u dhiibaysaa oo u daynaysaa fikir iyo walbahaar iyo warwarna waad daynaysaa waxaanad yaqiinsanaysaa arrinku inuu yahay xukum ilaahay uu qadaray oon marnaba ku seegeen markaasaad rumaynaysaa idan alطuma'niina waاsacaada bidikri اllaahi wa طaacatih waxaa xasiloonaan iyo deganaansho laga helayaa ilaahay xuskiisa iyo daacadiisa waana arrin mujarab ah oo qofku haddii uu isticmaaluu tijaabiyuu adeegsado raadkeed iyo midhaheedu uu ka muuqanayo naftiisa waa mujarab laakiin waxay u baahan tahi un dee yaqiin iyo iimaan iyo inay israacaan ficilkii oo aada samayso waxaa kaloo alla inoo tilmaamay caaqibat lmu'miniin dadka mu'miniinta cidhib wanaagga u dambeeya aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat tuuba lahum waxusnu ma'aab kuwa iimaanka iyo camalka saalixa a kulmiyey wanaag baa u sugnaadoo janno ah ama waxaa u sugnaaday geedda jannada ku taalla oo tuuba laba tafsiir baa lagu tilmaamay oo in la yidhaahdo tuuba waa tii wanaagga badnayd oo jannada ah iyo in la yidhaahdo tuuba geedda waxaa looga jeedaa geedda tuuba la yidhaha ee jannada ku taalla oo rasuulka sala allahu alayhi wasalam waxaa ka sugnaatay kama fi lbukhaari inuu rasuulku yidhi ina fi ljannati shajaratan yasiiru raakibu fii diliha miata caam laa yaqtacuha jannada waxaa ku taalla geed ruuxa wax fuushan ee raakibkii uu soconaya harhkeeda boqol sannadood oo aanu goynayn aanu dhammayn karayn marka geedkaa jannada ku yaallana waa lagu fasiray tuuba jannadiina waa lagu fasiro la yidhaahdo waa masdarun min aiib oo tii wanaagsanayd oo jannada ah allah waxau ihi afaman yaclamu ka og annamaa unzila inka lagugu soo dejiyey ilayka adiga nebi allow min rabbika rabbiga aggaaga xaggiisa lagaaga soo dejiyey alxaqu inuu xaq yahay ka og kaman mid miyuu la mid yahay lama mid aha eh kaasoo huwa isagu acmaa indhoolo ah oo aan ogeyn oo aan cilmi ulahayn oo aan arkayn ama aan rumaynayn inamaa yatadakaru waxa waantooba uunoo xaqaa wax ku qaata ulul albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ah aladiina ulul albaabkaasoo yuufuuna oofinaya bicahdi illaahi ilaahay ballantiisa oofinaya oo walaa yanquduuna aan burinayn almihaaqa ballanta dhaarta lagu adkeeyena aan burinayn waladiina waa kuwa ulul albaabku yasiluuna xidhiidhinaya maa kii amara allahu ilaahay uu faray bihi maaga an yuusala in la xidhiidhiyo oo wayakshawna ka cabsanaya rabbahum rabbigoodna ka baqaya oo wayakhaafuuna ka cabsanaya suu'a alxisaabi xisaabta teeda xunna ka baqaya waaladiina waa kuwa ulul albaabku sabaruu sabray ibtigaaa wajhi rabbihim rabbigood wejigiisa doonis ay doonayaan darteed u sabray oo wa aqaamuu oogay asalaata salaadana oogay oo wa anfaquu wax ka bixiyey mimaa rasaqnaahum waxaanu ku arsaaqnay wax kamidana bixiyey siran si hoose u bixiyey iyo wacalaaniyatan si cadba oo wayadra'uuna ka horgeynaya oo macnaha ku difaacaya ama la qaabilaya oo ku celinaya bilxasanati tii wanaagga badnayd asayi'ata xumaanta ku celinaya oo marka macnaha xumaan lagu sameeyo wanaag la qaabilaya ama xumaani markay ka dhacdo wanaag raacinaya alla waxau idhi ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihiin cuqbaddaari ay cuqba daari dunyaa daartan adduunyada cidhib dembeedkeeda wanaagsan oo janno ah ayaa ay leeyihiin ama cuqba daari alaakhira daarta dambe cidhib wanaaggeedaoo janno ah ayaa ay leeyihiin ka beddel jannaatu cadnin bay leeyihiin jannooyin lagu nagaado jannooyinkaa lagu nagaanayo oo yadkhuluunahaa ay gelayaan iyaga iyo waman salaxa cidda wanaagsanaatay oo min aabbaa'ihim aabbayaashood ah iyo wa aswaajihim haweenkooda iyo wa duriyaatihim ubadkooga waalmalaa'ikatu malaa'igtuna yadkhuluuna waa u soo gelayaan calayhim korkooda min kulli baabin albaab walba waa uga soo gelayaan qaa'iliina iyagoo malaa'igtu ku leh salaamu nabadgelyo calaykum korkiinna ha ahaato bimaa sabartum ay bisababi sabrikum sabirkiinnii sababtiisa nabadgelyo korkiinna ha ku ahaato fa nicma cuqbaddaari fa nicma alla ilaahe waxa nicmo lahaadoo wanaagsanaaday cuqbaddaari ay cuqbadaari dunyaa daartii adduunyada cidhib wanaaggeedii dambe oo jannada ah ayaa wanaagsanaaday ama cuqbadaari alaakhira daarta aakhiro cidhib wanaaggeeda dambe oo jannaa ayaa wanaagsanaaday waaladiina kuwa yanquduuna burinaya cahd allaah ilaahay ballantiisa kuwa burinaya min bacdi miithaaqih adkayntiisa dabadeed kuwa ballantii ilaahay burinaya ee wixii la faray aan samaynayn ee wixii loo diiday aan ka tegayn ee xuduuddii sharciga aan dhowrayn ee ku dhacaya oo wayaqtacuuna goynaya maa kii amara allaahu alla u amray bihi maaga an yuusala in la xidhiidhiyo oo qaraabadii iyo awaamirtii iyo waajibaadkii kaleba goynaya oo wayufsiduuna fasahaadinaya fil ardi arlada dhexdeedana fasahaadinaya ee gaalnimo iyo macaasi ku fasahaadinaya arlada ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihiin allacna naxariista rabbi in laga durkiyo walahum waxaa kalooy leeyihiin suu'u daari ay suu'u cuqba daari daartan adduunye ama daarta aakhiro cidhibteeda dambe xumaanteeday leeyihiin oo naar ah allaahu alla yabsudu waa fidinayaa arrisqa arsaaqadda liman yashaa cidda uu doono ayuu ilaahay u ballaadhiyaa risiqa wayaqdiru cidduu doonana waa ku cidhiidhiyaa wa farixuu way ku farxeen ay faraxa batarin wa ashar laa faraxa shukrin wa cirfaan yacnii farxad qooq iyo kibir ah ayay ku farxeen maaha farxad mahadnaq iyo garowshiye ah farxad qooq iyo kibir ayay ku farxeen bilxayaati اdunyaa noloshii adduunyada liidatee dhoweyd wama alxayaatu اdunyaa nolosha tan adduunyaduna may ahaanin fi laakhirati ay fii janbi alaakhira aakhiro dhinaceeda marka la barbar dhigee loo eego adduunya may ahaanin ilaa mataacun raaxo yar oo lagu dagmayoon daa'im ahayn mooye wax kalaba may ahaanin wayaquulu aladiina kuwii waxay odhanayaan kafaruu gaaloobay lowlaa unzila ay hallaa unzila maa lagu soo dejiyey calayhi muxamed aayatun mucjizo caadada ka baxsan miyaa lagu soo dejiyo mucjisadaasoo min rabbi rabbigii xaggiisa ka ahaatay qul waxaad tidhaha nebi allow ina allaha alla yudilu waa halleeyaa man yashaau cidda uu doono wayahdii waanu hanooniyaa ilayhi xaggiisa alla waxa uu ku soo hanooniyaa man anaaba cidda xaggiisa u noqota aladiina kuwii baa alla hanooniyaa aamanuu rumeeyey oo watadma'inu ay ku xasilayso quluubuhum qalbiyadoodu bidikri illaah ilaahay xuskiisa ay ku xasilayso alaa hooyaay bidikri illaah ilaahay xuskiisa oo keliya ayaa tadma'inu lquluubu qalbiyadu ay ku xasilaan oo ku degaan waxaa mutacalliqa bidikri illaah mutacallaqiisii tadma'inu looga soo hormariyey waa lilxasri wax kale naftu kuma degto oon ahayn ilaahay digrigiisa iyo daacadiisa wax kastoo adduunye haddii laysugu keeno werwer iyo qalaq ka bixi maayo waayo waxaad arkaysaa qof aanay adduunya ka maqnayn haddana laba indhood aan isku keenayn dee dikriga iyo daacadaa ka maqan allah waxau yihi aladiina kuwa aamanuu rumeeyo wa camiluu saalixaat acmaasha wanaagsan sameeyey duubaa tii wanaagsanayd oo janno a baa lahum iyaga u sugnaatay ama geedkii jannada ku yaallaa u sugnaaday iyo wa xusnu ma'aabin noqod wanaagsan oo jannada ah ayaa u sugnaaday alla waxau yihi kadalika arsalnaaka fii ummatin qad khalat min qablihaa umam kadalik sida waxa weyan jalaaludiin asuyuudi jalaaleynka uu kusoo qadaraya waxa weeyaan kadalika kamaa arsalna alambiyaaa qablak sidaanu nebiyadii kaa horreeye nebi allow u soo diray sidaasoo kale ayaa arsalnaaka adigana nebi moxamedow aanu kuu soo diray fii ummatin ay ilaa ummah sida jamalku futuuxaadka ku tilmaamayo fiidani waa bimacnaa ilaa waayo arsala inta badan ilaa bay ku gudubtaa arsala ilayhi baa la yidhaah ee arsala fiihi lama yidhaah xuruufta jaarna way kala bedel noqotaa oo yacni waxa weeyaan midbaka kale de waa ka naa'ib noqon karaa oo xaraf xaraf kale maxalkii waa degi karaa marka kadalika ay kamaa arsalna alambiyaaa qablak sidaanu ambiyadii kaa horrayse u diray oo kale ayaa arsalnaaka adigana nebi allow anu kuu diray oo fii ummatin ilaa ummah ummad baanu kuu diray ummaddaasoo qad khalad ay tagtay min qablihaa iyada horteed umamun ummada ay tegeen waxaanu kuu diray ummad uman badani ay ka horreeyeen oo maxaanu kuugu diroo cillada iyo muhiimadda aad xambaarsantahy ay tahay litatluwa si aad nebi allow ugu akhrido calayhim korkooda aada ugu akhrido alladii kii awxaynaa aanu kuu waxyoonnay ilayka adiga nebi allow walxaal aada ugu dul akhrido hum iyagu yakfuruuna ay ka gaaloobayaan biraxmaani ilaaha raxmaankee naxariistiisu ay ballaadhan tahay ay ka kufriyaan oo ay ka gaaloobayaan qul waxaad tidhaha nebi allow huwa raxmaankaa naxariistiisu ay ballaadhan tahay mid laga gaaloobaba ma mudne eh rabbii rabbigaygii iyo khaaliqaygii weeyi oo laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga mooye calayhi isaga korkiisa uunbaan cid kale maahe tawakaltu aan tala saartay wa ilayhi isaga xaggiisa uunbaa cid kale maahe mataabi noqodkayga iyo towbadaydu ay ahaatay oo jaara majruurkaa lasoo hormariyey labada meeloodba xasri iyo takhsiis weeyi ayuu faa'iideynayaa oo waa taqdiimu maa xaquhu taakhiir yufiidu lxasra allah waxau idhi walow anna qur'aanan hadduu qur'aan jiri lahaa qur'aankaasoo suyirad lagu socodsiiyo bihi isaga aljibaalu buuraha qur'aan buurahaad adeygooda aragtay amaakintooda lagaga zuuliyo lagaga dhaqaajiyaa hadduu jiri lahaa qur'aan tilmaantaa leh aw quicad ama mid lagu googooye hadduu jiri lahaa bihi isaga alardu arlada oo webiye iyo togog lagaga jeexo aw kullima ama mid lagula hadlaa hadduu jiri lahaa bihi isaga almowta kuwii dhintay oo inta lagu soo nooleeyo lagula hadlo qur'aan sifadaali hadduu jiri lahaa hee ay lakaana hada alqur'aan jawaabka usoo qadar qur-aankanuu noqon lahaa macnaha qur'aankan kariimkee nebi moxamed lagu soo dejiyey cadamada iyo weynidiisa iyo culayska uu leeyahay ayaa la tilmaamaya oo hadduu jiri lahaa kitaab sifaadkaalihi kanuu noqon lahaa laakiin ma jiro weeyi alla waxau idhi bal kaba kaalay taaso oo arrinku sidaa u dhigaysaan maahee lilaahi alla ayuu u sugnaaday alamru arrinku jamiican xaaluu yahay dhammaantii talo oo dhan allah iska leh oo cidi lama wadaagto afala miyayas ay afala miyaclam miyaanay ogaanin aladiina kuwii aamanuu rumeeyey an low yashaau allah antu waa mukhafafe ay annahu ana alamra washa'na miyaanay ogeyn in xaalkiiyo arrinku uu yahay low yashaau allah hadduu alla doonina dooni lahaa lahada annaas shaaana sidaynu in badan soo maray mutacalaqeeda ama mafcuulkeeda waxaa laga qaataa inta badan waxa ka dambeeya ama ka horeeya ee madkuur ma aha waxaa laga fahmaa un saabiqa ama laaxiqa marka imika lahadannaasadaa laga fahmayaaye macnuhu wuxuu noqonayaa miyaanay ogeyn inuu arrinku yahay low yashaau llaahu hidaayat annaas jamiican hadduu alla dooni lahaa dadkoo dhan inuu hanuuniyo ma doonine dee lahada annaasa dadka waa hanoonin lahaa jamiican xaalay yihiin dhammaantood walaa yazaalu ka zuuli maayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay tusiibuhum inay haleelayso ay ku habsanayso bimaa sanacuu ay bisababi saniicihim waxay sanceeyeen ay sameeyeen sababteeda inay ugu habsanayso qaaricatun musiibo weyn oo wadnaha iyo qalbiga garaacaysa aw taxullu ama ay ku degayso musiibadu qariiban meel u dhow min daarihim degaankooda iyo daarahooda meel u dhow ama ay ku dhacayso musiibadu oo dee raadkeeda iyo ololkeeda wax ka soo gaadhayaan xataa yaatiya ilaa uu ka imanayo wacdullah yacnii ka zuuli maysa arrintaasi sidaa inay ahaato ilaa ilaahay ballantiisu u qaaday ay ka imanayso oo abaalkood la marinayo waayo ina allaha alleh laa yukhlifu ma baajiyo almiicaada ballanta walaqad istuusia wallaahiya laqad istuusia waxaa dhab ahaan loogu jeesjeesay nebi allow birusulin rusul min qablika adiga kaa horraysay waa tasliyatun lirasuuli illaah waa laabqaboojin iyo dejin niyadda iyo nafta nebiga sala allahu calayhi wasalam loo samaynayo waayo waxaa la yidhi albalaawu idaa khafa camma balaayadu hadday caam noqoto waa fududaataa laakiin hadday adiga kuu gaar tahay way xanuun kulushahay waxaa la yidhi markaa walaqad istuusiya birusulin min qablik nebi allow rusushii adiga kaa horraysayba waa lagu jeesjeesay sida lagugu jeesjeesayo adiga kugu gaar ma aha faamlaytu waan u kaadiyaba allow yidhi liladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo waa u seeto dheereeyey uma akhadtuhum dabeed waan qabtay oo waan ciqaabay ee fa kayfa sideebaa kaana u ahaaday ciqaabi ay ciqaabii ciqaabkaygiiyo cadaabkan kuwaa u geystay siduu ahaaday allaylaha sidii la rabay ee ku habboonayd ayuu ugu habsaday halaagu weeyi alla waxau idhi afaman mid kaasoo huwa isagu qaa'imun u taagan oo maamulaya calaa kulli nafsin naf walba bimaa kasabad waxay kasbatayna ku maamulaya oo ku ilaalinaya ka sidaa ihi waa alle eh hee kaman laysa kadalika min alasnaam kuwa aan caynka ahayne asnaamta ah kaasi miyaa uu la mid yahay dee waa maya waa istifhaamin kaariya oo bimacna nafyi ah ay laa yastawiyaani maala ilaaha cid walba ilaalinaya ee maamulaya iyo ka wax kale iska dhaafe naftiisa aan u tashanaynen wax u hayni dee labadaasi ma sinna wax laysu keenana ma aha alla waxa u ihi wajacaluu waxay u yeeleen lilaah ilaahay waxay u yeeleen shurakaa kuwa ayay wax la wadaajinayaan oy leeyihiin waxbay alle la leeyihiin qul bal waxaad ku tidhaa nebi allow samuuhum bal hadda ii magacaaba kuwa ilaahay shuraakada la ah ee cirarka iyo dhulalka iyo inta udhaxaysa la abuuray ee iyaguna awoodda alle oo kale leh bal hadda ii magacaaba waa hebel iyo hebel idhaha am tunabbi'uunahu bal kaba kaalay taasoo atunabbi'uunahu ilaahay ma waxa uga warramaysaan oo u sheegaysaan bimaa shay laa yaclamu aanu ku ogeyn fil ardi arlada ma allaad uga warramaysaan waxaanu arlada ku ogeyn oo waxaa leedihiin shurako ayaa jira dhulka ku sugan oo alla waxla leh ilaahayna aanu ogeyn miyaa sidaa leedihiin waa istifaam inkaariyo bimacna nafyi ahoo dee waxa weeyaan u sheegi maysaan ilaahay waxaanu arlada ku ogeyn waayo waxaanu ogeyn oo arlada ku suganba dee ma jiro ee wax walba waa ogyahay marka istifaamta waa inkaar lagu inkirayo oo lagu diidayo waxay ku dacwoonayaan ee waxa weeyaan baatilka ah alla waxau ihi am bidaahirin min alqowl am bidaahirin mise ilaahay waxaad u sheegaysaan oo uga warramaysaan bidaahirin wax baatila oo min alqowli hadal ah oo daahirin maanta waxaa looga jeedaa ay bibaatilin sida ay aimo badani ku fasireen oo waxaa looga jeedaa wax iska muuqaalka guud un aad xaq moodo laakiin baatinka iyo hoosta xaqiiqadiisu ay ka muuqato baatilnimada iyo xumaanta uu leeyahay am bidaahirin min alqowl waxa uu soo qadarayaa jalaaluddiin asuyuudi jalaaleynka isagu waxa uu soo qadarayaa bal tusamuunahum shurakaaa bidaahirin min alqowl waxa uu leeyahay bal kaba kaalay taase tusamuunahum shurakaa waxaad kuwaa shurako ugu magacaabaysaan ilaahay waxla leh oo aad u leedihiin waa shuraako ilaahay waxla shari yacni waxla leh waxaad u leedihiin oo ugu magacaabaysaan bidaahirin min alqowli ay bibaatilin min alqowl hadal baatil ah ayaad ugu tilmaamaysaan inay kuwaasi shurako yihiin ee shurako maahe waa baatil iyo been alla waxau ihi bal kaba kaalay taasoo iska daayo waa idraab ibtaaliyo waxa weeyaan la anfinayo oo macnaha ibtaalku waxa weeyi ay laysa lilaahi shurakaa soo lama odhan wajacaluu lilaahi shurakaa laysa lilaahi shurakaa bal iskabadaa taas oo ilaahay cid waxla leh uma sugnaanine zuyina waxa loo qurxiyey liladiina kuwii kafaruu gaaloobay makruhum shirqoolkoodii iyo dhagartoodii gaalnimo ayaa loo qurxiyey wasuduu waxaana laga hor joogsaday can isabiil jidkii toosnaa ee xaqa ahaana waa laga jeediyey oo way hallaabeen oo xaqa waa ka habaabeen allah waxau ihi waman yudlil illaah axadka alla u halleeyana famaa lahu uma sugnaanin isaga min haadin cid hanuunin kartaa lahum waxay leeyihiin kuwaasi cadaabun cadaab ayaa fi lxayaati dunyaa nolosha adduunyada cadaab bay ku leeyihiin oo abaaraha iyo aafaadka iyo cudurrada iyo caydhnimada iyo sicir bararka iyo cabsida iyo ammaan darada iyo nolosha cidhiidhiga waxyaabaha adduunyada ka dhacay oo dhan waa suwar min anwaaci alcadaab waa noocyo suwarkii cadaabka adduunyo ka mid ah alla waxau ihi walaa cadaabu laakhira aakhiro cadaabkeeda ayaase ashaqu ka adayg badanka adduunyada ku maraya waxay culimmadu yidhaahdeen waxa loo odhan waaye ashaqu min cadaabi alaakhira oo mafduulkan waxa weeyaan loo tilmaami waaye waa licadami almuqaaranati bayna cadaabi اdunya wa cadaabi alaakhira wax laysbarbar dhigi karaanay ahaynba cadaab adduunye iyo mid aakhiro oo ka aakhiro marka loo eego ka adduunyada ku maraa jannu u noqonaya kulaylka iyo cadaabka ka dambeeya dartii alla waxau ihi wamaa lahum min allah wamaa lahum uma sugnaanin kuwaas min allaahi alle xaggiisa ugama sugnaanin min waaqin cid ka ilaalin karta cadaabka alleh ma helayaan oo uma sugnaanin ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkan wuxuu ku tilmaamay muhimatu rasuuli sala allahu alayhi wasalam muhimadda iyo xilka nebiga saaran calayhi afdal salaati wasalaam oo ah waxyiga loo waxyooday qur'aanka inuu dadka ku akriyo kadalika arsalnaaka fii ummati qad khalat min qabliha umam litatluwa aladii awxaynaa ilayk si aad waxyiga ugu akrido waa qur-aanka marka muhimadda ugu weyn ee nabiga sala allahu alayhi wasalam loo soo saaray waa inuu qur'aanka dadka gaadhsiiyo wa hum yakfuruuna biraxmaan ilaaha raxmaanka iyagoo ka gaaloobaya xaqa iyo diinta gaadhsii waxay culimmadu yidhaahdeen raxmaanka si gaara waxaa loogu xusay si gaaray u beenin jireen oo u diidanaayeen raxmaanka magaca ilaahay ee raxmaan ee naxariista ballaadhan tilmaamaya وإda qiila lahm اsjuduu lلرaحmani qaluu wma الرaحman anasjudu lima taamuruna wزaadahm نفura allah waxa u ihi marka lagu yidhaahdo ilaaha naxariista ballaadhan ku sifaysan u sujuuda waxay odhanayaan raxmaanku waa maxay waa ayo ma waxaanu u sujuudnaa ciddaad nafaraysa adigu yacni waxa weeyaan nufuur iyo didmo iyo durug ayay kasii qaadaan qul idcu llaha aw idcu raxmaana ayamaa tadcuu falahu lasmaau lxusnaa waxaa kaloo la tilmaamaa asmaada ilaahay asmaada ugu waaweyn ee marjicana waa waxaa ka mid ah allah oo allah waxa weeyaan marjica jamiicu alasmaa'i alxusnaa asmaada wanaagsan oo dhan kay usoo noqotaa waa isamka allah isamka raxmaanna waa khasaa'ista ilaahay ee cid kale aan lagu magacaabi karin alraxmaan sidaa darteed ba alla uu yidhi allah barya ama raxmaanka yacni ka alla kaa doontaan dee ilaahay barya oo ugu yeedho yaa allah ama yaa raxmaan kii aada ugu yeedhaanba ilaahay magacaan wanaagsan buu leeyihi marka ama isamkiisa allah ugu yeedha iyo isamkiisa raxmaan oo yaa allah iyo yaa raxmaan dhaha amaba labadooda kaa doontaan barya markaad ducaysanaysaan labadaba waa lagu macneeyey marka isamka raxmaan waa asmaada ilaahay subxaanahu wa tacaala la gaarkayahe cid kale aan loo bixin karayn si gaaraanay u diidanaayeen iyagoo kufriga caamka aba ku dhacsan sidaa darteed ayaa loo xusay wahum yakfuruuna biraxmaan allah waxau yihi markaa qul huwa rabbii laa ilaaha ilaa huwa calayhi tawakaltu wailayhi mataab waxaad ku tidhaha nebi allow raxmaanka aad ka gaaloobaysaan waa rabbigaygii mid xaq lagu caabudo kalena ma jiroon ahayn alle tabaaraka wa tacaala isagaan tala saartoon xaggiisa u noqonaya waxaa kaloo alla uu tilmaamay cadamata hada alqur'aani alcadiim weynida qur'aankani oo walow ana qur'aanan suyirat bihi ljibaalu aw quطicat bihi alardu aw kullima bihi lmowta bal lilaahi اlamru jamiica waxay culimmadu ku soo arooriyaan aayadda tafsiirkeeda iyo sababkeeda gaaladii quraysheed ayaa nebiga u yimid sala allahu alayhi wasalam waxay ku yidhaahdeen maxamedow haddaad doonaysa inaanu ku rumayno maki way nagu cidhiidhiyoontee qur-aankanaad akhriyaysa ku akhri buuraha maka oo nagaga zuuli ha noo ballaadhatee oo magaaladii gebigeedii waa wada buure bannaan cidla a nooga wada dhig waxay yidhaahdeen dhulkana qur-aankani ku jarjar oo togog iyo webiya nooga dilaaci dadkii dhintayna kusoo noole markaasaanu ku rumayn markaasaa alla uu yidhi walow ana qur'aanan suyirat bihi ljibaalu aw quطicat bihi alardu aw kullima bihi lmowta haddii uu jiri lahaa qur'aan sifadaa leh oo buuraha lagu zuulinayo oo lagu socodsiinayo oo dhulka lagu googoynayo o togog lagaga jeexayo oo dadkii dhintay inta lagu soo nooleeyo lagula hadlayo qur'aan sifadaa leh hadduu jiri lahaa lakaana hada alqur'aan sida shinqida adwaaulbayaanka uu kusoo qadarayo waa jawaabka lowda lakaana hada alqur'aan kanuu noqon lahaa aayaddaas waxay tilmaamaysaa dalabka ay nebi moxamed ka dalbanayeen arrintan madaxadayga iyo canaadka gaaladu heerka ay gaadheen qur-aankii bay leeyihiin buurahan ku socodsii dhulkana ku googo waxaana alla uu ku tilmaamay aayaad kale nimankaa gaaladu madaxadayg halkay ka gaadheen wax kasta haddii loo sameeyo may qaateen oo rumayn maayaan oo alla waxa uu yidhi walow fataxnaa calayhim baaba min aلsamaa fadalluu fiihi yacrujuun laqaaluu inamaa sukirat absaaruna bal naxnu qawmun masxuuruun haddii aanu samada albaabintaanu uga ballaqnoonu uga furo iyadoo la arkaya ay noqdaan kuwo samada koraya oo ay koraan laqaaluu inamaa sukirat absaaruna bal naxnu qawmun masxuuruun waxay odhan lahaayeennun indhahaana laga daboolay waana la sixray miyaanu hagaagsanun bay odhan lahaayeen iyadoo la arkayo sallaaninta loo soo dhigay hadday kori lahaayeen samada allah waxau ihi wamaa tugni laayaatu wanuduru can qowmin laa yu'minuun oo aayaadka iyo kuwa digaya maxay ka tarayaan dad aan rumayneyn waxba ka tari maayaan waayo dee uma jeedaanba inay rumeeyaan waxaa kaloo alla uu yidhi wain yarow kulla aayatin laa yu'minuu biha aayad kasta hadday arkaan ma rumaynayaan oo ma raacayaan waxaa halkaa alla ku tilmaamay in nimanka canaad iyo madaxadayguna uu ka hadlinayo ee xataa waxay doonayaan haddii loo keeni lahaa marnaba aanay qaateen wa qaaluu lan nu'mina laka xataa tafjura lana min alardi yanbuuca aw takuuna laka jannatu min nakhiili wacinabin fatufajira alanhaara khilaalaha tafjiira aw tusqita asamaaa kama zacamta calayna kisafa aw taأtiya biاllahi wاlmalaa'ikati qabiila aw yakuuna laka beytu min zukhrufin aw tarqى fi الsama wlan nu'mina liruqiyika xataa tunazila calayna kitaaba naqra'u qul subxaana rabbii hal kuntu ilaa bashara rasuula suuraة اlsraa allah waxa uu ku yidhi waxay yidhaahdeen lan nu'mina laka xataa tafjura lana min alardi yanbuuca marnaba ku rumayn mayno moxamedow ilaa dhulka waxa weeyaan ila durdurayo qulqulayo biyo aad dhulka nooga dilaaciso nooga jeexdo aw takuuna laka jannatu min nakiili wacinabin fatufajira alanhaara khilaalaha tafjiira ama ay ku ahaato beer timir iyo cinab ah oo dhexdeedana togog biyo qulqulaya aad ka dilaaciso aw tusqida asamaaa kamaa zacamta calayna kisafa ama sidaad ku andacootay samada qaybo iyo gobollo ka mida aad samada nagaga soo riddo korkayaga kumana andacoon nebigu ee way hafrayaan oo way masabidayaan aw taatiya billaahi waalmalaa'ikati qabiila ama aada la timaaddo allaah iyo malaa'igtii cayaanan annakoo arkaynoo indhaha ku hayna aw yakuuna laka beytu min zukruf ama uu kuu sugnaado guri dahab ah annakoo arkayna aw tarqaa fi samaa ama samada aad korto annakoo ku eegayna markaasi weliba waxay raaciyeen walan nu'mina liruqiyika xataa tunazila calayna kitaaban naqra'u koridda aada samada korayso marnaba kaa rumaysan mayno ilaa aada samada nooga soo dejiso kitaab aanu akhrino oo aanu aragno qul subxaana rabbii waxaa la yidhi nebi maxamedow waxaad ku tidhaahdaa subxaana rabbii rabbigay baa nasahan oo ceeblaawo ahe hal kuntu ilaa basharan rasuula oo ma waxaan ahay bashar ama qof la soo diray mooye ma wax kalaan ahay ma waxba aniga gacanta iigu jira bashar baan ahay waxa aad sheegaysaan oo dhan ilaahay gacantiisay ku jirtaa waxaa kaloo alla uu ku tilmaamay suurat lancaam xataa kitaabka ay dalbanayaan samada haddii looga soo dejin lahaa oo gacmahooda ay ku taaban lahaayeen waana la sixruun bay odhan lahaayeen amay qaateen walow nazalnaa calayka kitaaban fii qirtaasin falamasuuhu biaydiihim laqaala aladiina kafaruu in hada ilaa sixrun mubiin haddaanu kitaab kugu soo dejin lahayn waraaqa ku qoran oo gacmahooda ay ku taaban lahaayeen iyagoo arkaya gaaladu waxay odhan lahaayeenuun waa sixir cado waana la sixray marka aayaadkaa waxa ka cad waxa ay nebiga ka dalbanayaan ee ay leeyihiin noo samee xataa haddii loo samayn lahaa marnaba kumay socdeen oo may qaateen aayadda waxyaabaha laga qaadanaya waxaa ka mid a cadamat alqur'aan weynida qur'aanka oo hadduu jiri lahaa qur'aan sifadaa lihi kanuu noqon lahaa ilaahay baa tilmaamo oo yidhi qul huwa nabaun cadiim antum canhu mucriduun waxaad ku tidhaha nebi allow qur-aanka warkiisu waa weyn yahay laakiin idinkaa ka sii jeeda oo aan u soo jeedin walaqad aataynaaka sabcan min almathani waalqur'aan alcadiim allah waxau yihi nebi allow waxaanu ku siinay toddoba soo noqnoqda waa faatixada wa acdamu suuratin fi lqur'aan waa suuradda ugu weyn qur'aanka ee toddobada aayadood ka kooban iyo waalqur'aan alcadiim qur-aankii kale weynaa ayaanu ku siinay hada alqur'aan cadamadiisa waxaa ka mid ah in haddii buurahaad aragteen adaygood iyo weynidooda haddii dushooda lagu soo dejin lahaa inay dildilaaci lahaayeen oo soo daadan lahaayeen low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabal lara'aytahu khaashican mutasadican min khashyat illaah wa tilka alamhaalu nadribuhaa linnaas lacallahum yatafakkaruun allah waxau ihi subxaanah haddaanu qur'aankaa buur ku soo dul dejin lahayn waxaad arki lahayd buurtaas oo dildillaacaysa oo cabsi iyo khushuuc darteed la soo daadanaysa waxaananu tusaalayaashaa dadka ugu caddaynaynaa bal si ay uga fakaraan oo ugu fiirsadaan qur-aanka oo u fahmaan laakiin quluubtii bani aadamka ayaa noqotay mid ka adayg iyo qasaawo badan buuraha iyo dhagaxaanta adeygooda waxaa kaloo ku sugan haadihi alaayaat alraddu cala alkufaari aladiina talabuu alaayaat wa masiiruhum waxaa la radiyey gaaladaas waxa weeyaan aayaadka dalbanaya iyo mucjizaadka waxaana la tilmaamay masiirka iyo meesha xune ay marayaan afaman huwa qaa'imun calaa kulli nafsin bima kasabat wa jacaluu lilaahi shurakaa qul samuuhum am tunabbi'uunahu bima laa yaclamu fi lard am bidaahirin min alqowl bal zuyina liladiina kafaruu makruhum wasuduu can isabiil wman yudlil illaahu famaa lahu min haad allah waxa uu yidhi ka naf walba isagu maamulaya ee ilaalinaya iyo kaan waxbaba haynee tu kale iska daayo tiisa aan u taagnayni ma labadaasaa wax la simo laysu keenaa laa yastawiyaani maala ilaahay bay u yeeleen kuwo ay la shuraako ka dhigayaan bal waxaad ku tidhaahdaa ii magacaaba kuwaas ma waxay ilaahay u sheegayaan cid waxlalo arlada ku sugan oo alla aan u ogeyn aantum aclamu am illaah ma idinkaa u cilmi badan arrimaha iyo xaqaa'iqooda mise allah jawaabtu waxa weeyaan allah ilaahay baa u cilmi badan oo u ogaal badan oo arkaya waxaan u ogeyna ma jiro ee wax walba waa og yahay laakiin waxaa looga jeedaa bimaa laa yaclamu fi lard dee wa waxaan jirinba oon asal iyo raadba lahayn am bidaahirin min alqowl mise ilaahay waxaa ku tilmaamaysaan ama aada u nisbaynaysaan hadal baatil ah oo shirkiga iyo waxyaabaha u sheegaysaan ah allah waxa uu tilmaamay in gaalada loo qurxiyo gaalnimadooda xaqana laga leexiyo ay ka baydheen cidda la hadleeyana cid hanoonin karta aanay helayn waxaa la tilmaamay masiirka iyo goodiga dambe ee ku dhici doona lahum cadaabun fi lxayaati dunya wala cadaabu alaakhirati ashaq wamaa lahum min allahi min waaq adduunyada cuquubaad ayay kula kulmi doonaan ta aakhiraase ka daran wax ka difaaci karana ma jiro oo cadaabka ilaahay ka celin kara allah waxau ihi kadalika arsalnaaka fii ummah kadalik ay kamaa arsalna alambiyaaa qablak sidaanu ambiyadii kaa horreysayba usoo diray nebi allow sidaas oo kale ayaa arsalnaaka aanu kuu soo diray nebi allow fii ummatin ilaa ummah ummad ayaanu kuu soo diray ummadaasoo qad khalad ay tagtay min qablihaa iyada horteed umamun ummada kale ay tageen maxaanu kuugu soo diray litatluwa si aad ugu akhrido calayhim korkooda alladii kii awxaynaanu kuu waxyoonay ilayka adiga oo labadii waxyiba ay soo gelayaan alqur'aanu wasunna fakilaahumaa waxyaan waanzla allahu calayka alkitaaba walxikma wacallamaka maa lam takun taclam wa kana fadlu llahi calayka cadiima aayaddaas ayaa u daliila sunnaduna inay tahay waxyi munazal ah oo samaawi ah oo waanzla allahu calayka alkitaaba waa qur'aankii walxikma iyo sunnadii inzaal baa lagu tilmaamay iyo soo dejin waa waxyi rabbaani ah wmaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa waxaanu kuu diray markaa litatluwa si aad ugu akrido calayhim korkooda aladii kii awxaynaa aanu kuu waxyoona ilayka adiga oo kitaabkiiyo sunnada ah walxaal aad ugu akrido hum iyagu yakfuruuna ay ka gaaloobayaan biraxmaani ilaaha raxmaankee naxariistiisu ay ballaadhan tahay ay beeninayaan oo ay ka gaaloobayaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow huwa raxmaanku rabbii waa rabbigay laa ilaaha ilaa macbuuda bixaq mid xaq lagu caabudaana ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane calayhi isaga korkiisa uunbaan tawakaltu tala saartay wa ilayhi xaggiisa uunbaan mataabi ay rujuucii noqodkayga iyo towbadaydu ay ahaatay walow anna qur'aanan hadduu qur'aan jiri lahaa qur'aankaasoo suyirad lagu socodsiiye bihi isaga aljibaalu buuraha oo meeshooda lagaga zuuliyo aw quicat ama lagu googooyo bihi isaga alardu arlada oo webiye iyo togog lagaga jeexo aw kullima ama lagula hadlo bihi isaga almowta kuwii dhintay oo lagu soo nooleeyo qur'aan sifadaali hadduu jiri lahaa hee lakaana haada alqur'aan qur'aankani ayuu noqon lahaa bal kaba kaale arrintaase lilaahi alla ayaa iska leh alamru arrinka jamiican xaalu yahay dhammaantii alle ayaa maamulka iyo amarka iska leh afalam yayas ya-sigani maanta quustii ma aha oo luqada ree hudayl ayaa ya-siga waxaa loo isticmaalaa yayastan bimacnaa yaclam waa luqatu hudayl waana yar tahay oo ma badna laakiin dee qur-aanku luqada carbeeda uu kusoo degay dee luqaadkii carabta oo dhan dee waa luqa carabiya oo fasiixa oo waxa weeyaan sugan marka yayas waa bimacnaa yaclam fii luqati hudayl oo min luqaati alcarab ka mid ah qur-aankuna dee waa carabi alla waxau ihi markaa afalam yayas ay afalam yaclam oo miyaanay ogeyn aladiina kuwii aamanuu rumeeyey an low yashaau llahu ana alamra washana xaalku inuu yahay low yashaau llah hadduu ilaahay dooni lahaa ma doonine ay hidaayat annaasi jamiica dadkoo dhan inuu wada hanooniyo hadduu alla dooni lahaa lahada annaasa inuu dadka hanoonin lahaa jamiican xaalayihiin dhammaantood laakiin sidaa ma doonin marka waa mashiiadii kawniga ahayd oo waxaa kale jirta almashiia alkawniya iyo almashiia asharciya almashiia alkawniya waa bimacna alqadar wuxuu alla qadaray gaalnimo iyo islaamnimoba laakiin mashiiada sharcigii waa shariicadii oo bimacna almaxabati waridaa wuxuu ilaahay raallida ka ahaa marka hidaayada dadkoo dhan ilaahay waa doonay sharcan oo dadkoo dhan waxaa la amray dee inay rumeeyaan laakiin kownan uma dooninoo ma qadarin inay wada rumeeyaan oo qadarkiisu wuxuu ku dareeray de fa minkum kafiru wa minkum mumin allah waxau ihi walaa yazaalu ka zuuli maayaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay tusiibuhum inay asiibto oo ay ku habsato bimaa sanacuu ay bisababi saniicihim waxay sameeyeen sababtiisa inay ugu dhacdo qaaricatun musiibe iyo balaayo weyn aw taxullu ama ay ku degto musiibadu qariiban meel u dhow min daarihim daartooda iyo degaankooda xataa yaatiya wacdullah ilaa ilaahay ballantiisii iyo boohiisu ka imanaayo waayo ina allaha alla laa yukhlifu mabaajiyo almicaada ballanta walaqad istuusia wallaahi laqad istuusia waa lagu jeesjeesay birusulin rusul oo min qablika adiga kaa horraysay nebi allow oo fa amlaytu dabeed waan u kaadiyo waan u seeto dheereeyey liladiina kuwii kafaruu gaaloobay uma akhadtuhum dabeed waan qabto waan ciqaabay ee fa kayfa kaana siday ahaatay ciqaabi ay ciqaabi ciqaabtaydii siday noqotay dee sidii ku habboonayd ayay ugu dhacday weeyi wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya aalima ina akhdahu aliimun shadiid waa sidaas oo kale qabashada rabbiga oo rabbigaa dad degaanku nooloo dembaabay marka uu qabto qabashadiisu waa daranta rasuulkuna waxau yihi sala allahu alayhi wasalam ina allaha la yumli liaalim xata ida akhadahu lam yuflithu ilaahay daalinka waa u kaadiyaa waa u seeto dheereeyaa oo waa la sabaansabaa ilaa marka alla uu qabto ee gacanta alla uu galo aanu waxa weeyaan sii dayn cid ka furfuri karta oo usoo gurman kartaana aanay jirin allah waxau ihi afaman mid kaasoo huwa isagu qaa'imun u taagan oo maamulaya calaa kulli nafsin naf walba maamulaya oo bimaa kasabat waxay kasbatay ku maamulaya oo ku ilaalinaya kaasi hee kaman laysa kadalik aan sidaas oo kale ahayn miyuu la siman yahay waa laa laa yastawiyaani maala labadaasi kuwa siman ma aha oo ilaaha addoommadiisoo dhan maamulaya ilaalinaya la mid ma aha dee ka-an naftiisa u telinayn oo makhluuqaadkii ah wa jacaluu lilaah alla waxay u yeeleen shurakaa kuwa ay ilaahay cibaadadiisa la wadaajinayaan qul waxaad ku tidhaha nebi allow sammuuhum bal hadda magacaaba kuwaas waa ayo am tunabbiuunahu bal kaba kaalay arrinkaasoo atunabbi'uunahu ilaahay ma waxaad uga warramaysaan oo u sheegaysaan bimaa shay laa yaclamu aanu ku ogeyn fil ardi arlada ma shariik aanu arlada ku ogeyn baa u sheegaysaan waa mid aan dhacayn oo ma jirto waa mustaxiil wax walba ilaahay waa ogyahay shariik arlada ku jira oo alla wax la leh oo ilaahay aanu ogeynna ma jira weeyaan oo waxaasi wax dhacaya ma ahaanin am bidaahirin min alqowl ay bibailin min alqowl mise waxaa u sheegaysaan hadal baatil ah oo ah shirkigaad alla u nisbaynaysaan ee u tiirinaysaan bal iskabaddaa arrinkaas oo ka kaalaye zuyina yacni waa idraab ibtaaliyaho ay laysa lilaahi shurakaa ilaahay wax wax la wadaagaa uma sugnaanine zuyina waxa loo qurxiyey liladiina kuwii kafaruu gaaloobay makruhum shirqoolkooda waa kufriga iyo gaalnimada eh ayaa loo qurxiyey wasuduu waana laga jeediyey cani sabiil waddadii xaqa ahaydna waa laga leexiyo waa laga jeediyey waman yudlil illaah allah axadka u lumiye u halleeyana famaa lahu uma sugnaanin min haadin cid hanuunin kartaa uma sugnaanin lahum waxay leeyihiin kuwaasi gaaladii cadaabun cadaab baa ugu sugnaaday fi lxayaati اdunyaa nolosha tan adduunyadee liidata rafaad iyo cuquubooyin bay kula kulmayaan wala cadaabu alaakhira aakhire cadaabkeeda ayaa ashaqu ka adayg iyo daraan badan kan adduunyada adduunyada rafaad bay kula kulmayaan waxase aakhire ku sugayaa ka daran wamaa lahum umana sugnaanin kuwaas min allaahi alle xaggiisa ugama sugnaanin min waaqin cid cadaabkiisa ka celin karta oo ka ilaalin karta wallahu aclam intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online